wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo waxa ay ka daafurtay barnaamijka ka qayb qaadashada nabadda iyo amniga haweenka koonfur galbeed gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay ayaa soo dhaweeyey shirkan la xiriira nabadda iyo amniga haweenka koonfur galbeed koonfur galbeed oo leer haweenshee dad eed meel eraa insigirumo gaar ahaan degmadun baydhabo wali eed anka faraxsana haweenkan odamanka xaafad mar walba siyo an teeganyin oyo an la teeganyin beledkun bilicdi iyo ku dadaalaan nadaafadda iyo ku dadaalaan qeybo shaldogon amniga iyo ka shaqeeyaan tumanka xaafad baydhabo maadaama degmadun baydhabo tuman xaafad leeta tumankaas xaafad hooyooyinsho ahmiyad mar walba leyn sio an shaqeeyaan mahadnaqsho isi aan anka mahadnaqa yageeg inta ina shirkun daarnaa inta ina shirkukoyni wala iyo suubiyaan wala hindhola ku qabsado korme eh magaaladu degmadun baydhabo hooba leer haweenka lafdhabarka bulshadu hooliyo haayaan wal oo la dafari korme eh maadaama may la eraayo isu bulshadii oo tumanka xaafadood oo haweenkii ana wakiil ana ku ahaa oo geeka inta ina isku koyna sidii ana may la eraayo isu aan ka mahadnaqni
una dhan waliga surugna geeka inay garab igaashaan nagana ciidamada ayna qalabka sida hadday ciidamada daraawiishta tahay haddii ciidamada milatariga booliska may la eraayo dhammaantiyo oo wal dhishal reebaa un lahayna ururada dhalinyarada ururada haweenka dhammaanteen way maleeyay ini una isla surugnageeka diyaaruna ana garab istaagii mayla araayay ciidamada dhinaca kale marti sharaftii ka qayb gashay kulankani ayaa sheegay in ahmiyadda ay leedahay nabadda ay tahay in bulshadu ay isku imaadaan islamarkaana ay xoojiyaan amniga iyo nabadda yoolay lang oo ada deegaanka kiinkulahayn geeka deegaanka kii anshow kii dhibaatay wallandulgaawda korme reer koonfur galbeed walin diyaarsinyiina oslaanaha gutaan haween koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan loogu talagalay inay ka qayb qaataan haweenka ku nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ininkiika iyo doorkiisiinka suruntiisiina suruna diyaarasiin leena maashaalla ciidanka faraxsana waliba waa maamooyinka hadda degmooyinkan surun maamindi oo banhaado fadna waliba waa iyo maamo deeralka ka samaysiinka baraday dad dhiirigila dhiyo eedan dhiirinoo waana markasta intaaki inteey intii itin maamadaasiin bandhigti maamo waliba waa eed karsan lahoo dadnimadiyana banaanka siinkashaanti maalin ihiniina inteegan
shirkan oo lagu qabtay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa ujeedadiisu waxay tahay sidii haweenka soomaaliyeed ay door muhiima uga qaadan karaan nabadii amniga haweenka